aan ku bilownay magaalada kismaayo waxaa maanta lagu caleemo saaray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo bishii agost dib loogu doortay doorasho muran badan dhalisay oo ka dhacday magaalada kismaayo khudbadihii laga jeediyey munaasabadii caleemasaarka iyo sida ay wax u dhaceen waxaa warbixintan inooga diyaariyey tirftiraha v o e da maxamed colaad xasan
munaasabadda caleemasaarka axmed madoobe ayaa ku bilaabatay khudbado ay jeediyeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo xildhibaano iyo sanatare ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya isagoo jeedinayay khudbadiisii caleemasaarka ayaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe waxa uu yidhi waxaa mas-uuliyadda iskale dowladda dhexe wax kasta oo xal iyo wanaaga inay keento waxaan diyaar u nahay oon u aqoonsanahay inay waalid noo yihiin inaan anagu u aqoonsanahay dowladnimo inaanu nahay xertoodii inaan nahay shaqaalahoodii inaan nahay gacanyarayaashoodii laakiin macnuhu muxuu yahay caaq inaan noqonno iyagaa sababi karaya ilmahaaga labada ilmood ee dhashay haddaad sidan iyo sidan kale tiraahdo adaa wax walba isaga dhigi karaya markaan intaa samayno yaa waxaan gaaraynaa markaa waxaan u baahanay waxaan aada ugu faraxsanahay in abaalmarinta nobel peace prize la siiyey ra-iisul wasaaraha etoobiya oo maxay sababtu tahay etoobiya iyo eritrea waxay ahayn cadal caadi aad ba u adkeed arrintooda inay isu yimaadaan oo xaaladooda la xalliyo oo la dejiyo waa waxaan aada ugu farxayno laakiin waxaan rabnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xafladahaasna tegay arrintaana arkay inuu garto kuwiisu inayna sii kala tegin intuu aabba noqdo inuu beri kismaayo yimaado oo dadkiisa uu la hadlo oo uu yidhaahdo war axmedow wariga waxaanaad ku khaldan tahay axmedow waxaanaad ku khaldan tahay oo waddadu sidan maaha oo sidanaa saxa oo taladanaa ila quman oo sidanaan waalid ku ahay oo madaxweynahaygii baan ku ahay oo niaha igu caasiyana sidan iyo sidan oon isweydiinno oon isqancinno waxaan is leeyahay waa wax sharaf u ah waxaa safka hore ee hoolka ay xafladdu ka socotay ka muuqday madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabadda ka yidhi
duruufaheenna gaarkaa marar badan waxay keenayaan in khaladaad dhacaan khaladaad inay dhacaan isku ceebin mayno isku eedayn mayno laakiin qaladaadka in layska qabto laga soo noqdo la iswarsado war meeshaas maya waddadii nagama jirtaan waddadaan u noqonna la yidhaah oo la isdhegaysto ayay ku bacd maxaana laysku dhegaysanaa markii laisla fariisto laysla hadlaa la isdhegaysan karaaye si kale layskuma dhegaysan karo layskumana maqli karo marka isfaham siyaasadeed oo loo wada jiraahay mar walba wuxuu ahaay cunsurka aan ku soo caanamaali jiray oo aan muxuu ahay soo isticmaali jirnay asagii marka waxaan leenahay ha loo noqdo waxyaabaha muxaramaadka ah oo dhinacooda in la fiiriyaba aanay ahayn waxaa ka mid ah mandatekii ay dowladda shacabka soomaaliya dowladda siiyeen haddii uu dhammaaday meelahan luuqyada ahaan wax ka daydayaa xaaraan waayo shariif sheekh axmed ayaa isna hadalkii uu jeediyey waxaa ka mid ahaa talada marna waxay ku fiican tahay in hoos loo sheego marna waxay ku fiican tahay kor in loo sheego anigu waxaan aaminsanaha taladaa xilligii hoos loo sheegi lahaa waa soo dhammaatay xilligii kor loo soo sheegi lahaa ayaa la joogaa waxaa ilaahay mahaddiisa laba mas-uul oo laba maamul goboleed madaxu ah inay nala joogaan maanta labadiinna madaxweyne iyo dadka a ka timaadeen iyo maamulkiinna hadday waxallaabaan dembiga adinkaan idin haysanaa sababtuna hadda annaga waa ka soo quusanna dowladda dhexe quusaan ka nahay waa ka nimid raja xataa noogama jirto mas-uuliyadda qaata ummadda soomaaliyad isugu yeeraa annaguna diyaaraana dhinaca siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda federaalk ee soomaaliya kuwooda hadlay waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxa xisbiga wadajir kuwa madaxweynayaasheenna villada jooga kuwii soo maraa jooga askari ugandhaysaa furaha villada haya oo ina waatii soomaaliyeed kuwaasaan rabnaa inaan iska saarno waxaan isaga saari karnaa soomaalinimo iyo midnimo iyo isku tanaasul iyo hadal annaga gundhi oo halku dhugno oo la yidhaahdo isla guddoon talo iyo isku tanaasul iyo israadinaa lagu wadi karaa dalkan waa kakab kakabkiisa inaan burburina ma rabno waxaan leenahay marka madaxweynaha inta u abiilgaraynaynaa madaxweynow intii aa fali kartaan waa fasheen dalka dib u heshiisiin yuu u baahan yahay dalka wuxuu kaloo u baahan yahay hal wax yaa maamulka madaxweyne farmaajo loogu dulqaadanaya wuxuu ku socdaa xilkasnimo dadka siyaasadda ku jira iyo maxaa kale doorashaa dhici doonto afar sanaa dhammaanaysee qoladaan si tartiib ah ha noo dhaafaan hadday amalka doorashada soo xiraan marka oo isku dayaan inay awoodda kororsadaan doo- dalka soomaaliyeed dulqaadkii ay ku joogeen waa doorashada hadduu kaas xirmo ogaada iriddii rajada iyo iriddii nabadda soomaaliya dowladda ayadaa soo xirtay wax allaale wixii mas-uuliyad ka dhacaan halkaas ayadaa qaadanaysa waa maasantii madaxweynaha mar kale u taaniyadna wasalaamu calaykum dhammaan siyaasiyiintii kale ee madasha ka hadlay oo ay ka mid ahaayeen cabdikariin xuseen guuleed shariif xasan sheekh aadan madaxweynayaashii hore ee galmudug iyo koonfur galbeed iyo cabdiraxmaan faroole madaxweynihii hore ee puntland haatanna ka tirsan sanatarada aqalka sare ayaa dhammaan ka sinaa eedeyn ay u jeediyeen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xalaalaynta doorashadii axmed madoobe ee ay dowladda federaalka horey ugu tilmaantay mid sharci darra ah waxaa kaloo ay ka mid asnaayeen baaqa ku aadan in wadahadal lagu xalliyo mushkiladaha jira madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dane ayaa ugu baaqay madaxdii ka qayb gashay shirka iyo siyaasiyiinta soomaalida inay dulqaad muujiyaan wadahadalna lagu dhammeeyo wixii khilaafaada ee dalka ka jira
waxaan ka codsanayaa madaxda halka ka hadashay oo runtii qiimayn weyn leh iyo qadarin qaarkood ay muujiyaan meesha ay gaarsiisan tahay een, ee, heerka frustrationka ay dadka qaybtiis marayaan waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa in dulqaadna la muujiyo dalka midnimadiisa la ilaaliyo wada hadalka aan laga daalin wixii khilaafoo jirana si wada jir ah looga gudbo dowladda puntland waxay mar walba u taagneed una taagnaan doontaa ilaalinta midnimada soomaaliya iyo federaaleynta dalka soomaaliya waxaanan rajaynaynaa door walba oo nala gudboon inaan qaadan doonno haddii ilaahaymo annaga oonan cidna ku xumaynayn cidna aanan ku soo dhowaynayn
dhinaca martisharafta dibadda ee ka qayb gashay caleemasaarka waxaa ka mid ahaa wafdi ka socday dalka kenya oo uu hogaaminayo xildhibaan aadan barre ducaale oo ka tirsan baarlamaanka dalka kenya oo ay weheliyeen xildhibaano kenyaana oo uu ku jiro xildhibaanka laga soo doorto xaafadda soomaalida ee nairobi yuusuf xasan iyo madax ka socotay dowlad goboleedyada soomaalida waqooyi bari kenya ee wajeer iyo gaarisa aadan barre ducaale ayaa ugu horreyn halkaasi ka akhriyey qoraal kooban oo af ingiriisi ku qoraa oo uu sheegay inuu xambaarsanaa fariinta dowladda kenya ee ku aadan munaasabaddan waxaa fariintaasi ay ku koobnayd hambalyeyn ku socotay axmed madoobe iyo xusidda xidhiirka kenya iyo jubbaland iyo iskaashiga ka dhexeeya ee dhinaca la dagaalanka argagixisada wafdiga kenya ee tegay kismaayo ayaa waxaa halkaasi geysay dayuurad toos uga soo qaaday magaalada nairobi saraakiil ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya ayaa v o a u sheegay in diyaaradda siday aadan barre ducaale ay si qarsoodiya ku tagta kismaayo saraakiisha ayaa sheegay in diyaaraddan ay ka diiwaan gashan tahay dalka kenya islamarkaana inta aysan ka soo duulin nairobi ay qarisay nabarada iyo sumadaha lagu yaqaano diyaaradaha iyadoo ka cararaysa in duulimaadkeeda lasoo tixraaco duulimaadka diyaaradda siday aadan barre ducaale ayaa yimid saacado kadib markii ay hay-adda duulista ee soomaaliya ay mar kale soo saartay xayiraad cusub oo ku aadan diyaaradaha tooska ah ee tegaya magaalada kismaayo gaar ahaan duulimaadyada ka imanaya dalka kenya dowladda soomaaliya ayaa dhowaan dacwad ka dhan ah dowladda kenya u gudbisay hay-adda duulista ee qaramada midoobay iyadoo sidoo kale safiirka kenya ee soomaaliya looga yeeray xarunta wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya si loogu gudbiyo dacwaddaasi macadda go'aanka ay dowladda muqdisho ka qaadan doonto diyaaradda maanta ka degtay magaalada kismaayo arrintan ayaase dhinaca kale ku soo beegmaysa xilli xiriirka soomaaliya iyo kenya uu aad u xun yahay aadan barre ducaale ayaa ka hadlay danaha kenya ay ka leedahay soomaaliya gaar ahaan jubbaland Ee, maanta waa idiin baanay ee, madaxweyne ee, annaga dadka waxay isweydiiyaan kenya interestkeeda muxuu yihi annaga interest kale ma qabno interestka annaga waxaa weeye soomaali oo nabad ah oo degan midda labaad interestka annaga muxuu yahay muxuu yahay jubbaland siddeed boqol oo kilomitir oo xuduudaan la leenahay annaga jubbaland waxaa qasab ay nagu tahay national security interest-ka waddanka annaga annaga wuxuu ku xidhan yahay jubbaland aniga nila hadlaayo degmada liiga soo doortay boqol iyo afartan iyo saddex arday oo jaamacad ayaa hal maalin lagu dilay xildhibaan aadan barre ducaale ayaa ka codsaday soomaalida in ciidamada kenya aan faquuq gaara lagu samayn oo ay ka mid yihiin ciidamada amisom ee soomaaliya ka howlgala si ay ula dagaalamaan argagixisada ciidamadannada maalin kasta meeshan joogaana ku dhammaadaan ayagoo ummadda soomaalida ilaalin ayagoo ummadda kenyana ilaalin marka dee maanta jubbaland ay degta nabad ay hesho soomaaliya ay nabad noqoto annaka one minute ma sii joogayno jubbaland ciidamada kenyana ciidamada kenyanana fartayaa lagu fiiqin ciidamada kenya waxay ku joogaan soomaaliya magaca amisom ciidamada kenya waa sidii ciidamada etoobiya waa sidii ciidamada burundi waa sidii ciidamada jibuuti marka annaga xoogaa discrimination aan lagu samaynina
madaxweynaha jubbaland ee la caleemo saaray axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa isla maruu ka hadlayey ku tilmaamay midnimada soomaaliya mid muqadasa midnimada shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celiyo hal la xoojiyo waana muqadas meel looga wareegana ma laha waxaan marar badan maqlayaa jubbaland kenyay ku darsanaysaa iyo xaggay u socotaay waxyaalaha asaadiirta inta badan meelaha lagu riyoodo haltaaka oo soomaaliya ka mida meel loogu ogol munaasabadda caleemasaarka axmed madoobe iyo hadalladii ay siyaasiyiinta ka jeediyeen halkaasi waxa ay astaan u ahaayeen kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka dhex jirta soomaalida ee halista ku haysa midnimada dalka waxaana ay ku soo beegmaysaa shan iyo lixdan guuradii ka soo wareegtay labiyo tobankii oktoobar sannadkii kun sagaal boqol afar iyo kontonkii markii la sameeyey calanka soomaaliyeed ee buluugga ah ee xidigta cad ay dhexda kaga taal hadal kooban oo qoraala oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku aadan munaasabadda maalinta calanka ayaa lagu yidhi madaxweynaha wuxuu shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u midoobaan sidii ay ula soo noqon lahaayeen dawladnimadii sharafkii iyo qabkii soomaaliyeed ugana bixi lahaayeen qoqobka iyo qabyaaladda islamarkaana ula dagaalami lahaayeen argagixisada u ooman daadinta dhiiggooda inkastoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay marar badan ku celcelisay in doorashadii axmed madoobe dib loogu soo doortay ay ahayd mid sharci darraa oo aanay aqoonsanayn haddana caleemasaarkiisii maanta ayaysan dowladda weli wax wara oo rasmiya ka soo saarin mahadsanid warbixintaasi dheer waxaa noo soo diyaariyay uu soo jeedinayay maxamed colaad xasan halkaa dhegeystayaal welina kala socotaana waa baahinteenii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ee washington